بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigeennii konton iyo shanaad ee kitaabkeennii addurar lbahiya fii maa yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya aan uga hadlaynay waxaan ku dhex jirnaa axkaamta xajka xajkii ayaan ka hadlaynay cumradii weeyi faslun fi lxaji waalcumra waa soo qaadanay haddee xajka iyo cumrada waxaan dhahnay waxay leeyihiin xajkiiyo iyo cumrada axkaamtoodii baan ku jirnay baan dhahnay xajkuna sida aad u jeediinba qofka isagiyo cumradaba hal mar oo kaliya baa lagu waajib yeelay hal mar kaliyaba waajib ku noqda haddii qofku asagu uu nadro oo nadar dartii ugu waajibo ama qada intaa waxa weeye qadihiis oo mid horoo ka fasaada uu soo qadaynayo kale mathalanba markaa waa hadde wujuub kaleeta weeyaan laakiin hal mar buu waajibaa waxa kaleeto oo la yidhaahdaa qofka markii uu istidaaco u yeesho wuxuu noqonayaa wujuubkaasu ta'khiiri buu noqonayaa weeyaan laakiin hadda inuu hore ka gutaa u fiican qofka uu ku waajibayaa waa qofka muslimka ah ee gaalka wax kuma waajibayaan aakhiraba ha loo cadaabe oo haddana waxa weeye xurka ah weeyaan addoonka ayaa ku baxay waa inuu qofkaasi mukallaf yahay oo haddana mustadiic yahay weeyaan maxaa yeelay ilaahay qur-aanka wuxuu nagu leeyahay walilaahi cala annaasi xaju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay xajulbeyt qofkii awooda oo istidaaco u leh ilaahay wuxuu ku leeyahay beytkiisa inuu soo xajiyo oo xajka la yimaado ilaahay baa xaq noogu leh weeyaan waa waajibna la ku leeyahay qofkii awood u leh inuu soo xajiyo waman kafara qofkii iska diidoo ku kufriya ilaahay fa ina allaha qaniyun cani alcaalamiin ilaahay makhluuqiisa waa ka deeqtooma uma baahna adaa ilaahay u baahan mooye ilaahay miyaa kuu baahan ilaahay nooma baahno weeyaan baahi mustaxiil bayba ka tahaba ilaahay waa ka kaaftoomaa qofka marka istidaaco laga helo ayuu waajib ku noqdaa cumraduna waxay la mid tahay xajka istidaacaduna waa istidaaca oo kaafiyatun fiihima laakiin haddii cumrada kaliya aad awooday oo markii bilaha xajka la gaaro aad awoodi weyso oodan waxba haysan markaa ma kaafinayso istidaacadu waxa weeye qofku inuu awoodo mathalan bazaad iyo qarashku u baahnaa oo xajku u aadi lahaa waa inuu awoodo weeyaan waa inuu awoodo ayaa la yidhi qarashkii iyo waxyaabihii sidaa ahaa uu xajka ku aadin lahaa hadduu ka cajiso baa la yidhi mashigii daabadiina waa inuu awoodo iyo baabuurkii uu raaci lahay waxaas wuxuu ku raaci lahaa iyo kulli waa haddii u macnaha w socod uusan awoodin ama wuu awoodaa laakiin ou qadara calayh ama qof waa haddii waxa weeye asaga iyo maka inta udhaxayda marxalatayn u dhaxaydo haddii marxalatayn ka yar u dhaxaydana waa hadduu socodka markaa awoodi waayo weeyaan saasay noqonaysaa baa la yidhi maxaa yeeley qofkii maka meel u dhow jooga oon marxalatayn meel uga dhow jooga daabad inuu heli karo asaga looma shardiyo amaa man taxsulu lahu mashaqatu birukuubi raaxila fa yushtaradu qudratuhu calaa shiqin hadduu diyaaradii iyo awoodo laakiin uusan raaci karinin in uu qaato waxyaabaha dadka curyaamiinta iyo usii baahan yahana waa inuu kuwaa awoodo weeyaan gabadhoo kale waxaa shardi u ah waxaa shardi ah baa la yidhi in qofka dumarku ay awoodo qof maxram ahoo raaca ama zawjkeedii ama qof maxram u ahoo raaca markaasuu waajib ku noqonay isdaacadu kaamil noqonaysa amaa haddaysan dadkaa heli karin dadkaasoo dhan haddaysan hadda heli karin baa la yidhi markaa waxa weeye istidaacadii awoodiddii kaamil noqon mayso laakiin hadday heli karto dumar ay maalanba raacdo ama ay heli karto dad maxram ahoo iyada raaca markaa oo kay weeyaan keligeed inay xataa aaddo nafteeda hadday aamin u tahay walow dad bayaysan helina waa u bannaanta waa u bannaan taha weeyaan laakiin marna waxaa laga hadlayaa wujuubkii marna waxaa laga hadlayaa bannaanashadii weeye qofku marka inta uu sii socdo waa inuu istidaacada waxaa kaloo ka mid ah qarashka asaga uu ku baxayaahi oo xajka ku aadayo waa inay faadil ka noqda baa la yidhi waa inay faadil ka yihiin waxyaabihii asagu u baahnaa waa inay dheeraad ka noqdaan dadka uu nafaqeeyo oo nafaqadoodu ay waajib ku tahay baahidoodii waa inay dheeraad ka ahaadaan waa inay baahidoodii dheeraad ka ahaadaan baa la yidhi dadka qarashkoodu waajib ku yahay zawjadii iyo qariibkii iyo addoonkiisii iyo mamluug muxtaajin likhidmatihi isagoo u baahnaa iyo waa mu'anti ah u cunamaysa dacaam iyo dharkii iyo icfaafu aslin ujratu dhakhtarka wixii daawo wixii loogu baahnaay dhakhtarka wixii loogu baahnaay wa thamanu dawaa kulli waxaasoo dhan waa inay faadil ka ahaadaan waxa uu ku bixi lahay dhahaaban muddata dhahaabihi iyo wayaaban muddata iyaabihi weeyi intuu maka usii socdo iyo intuu kasoo laabanayaba waddadu waa inay aamin taha uu marayo istidaacada shuruuddeeday ka mid taha intaasoo dhan waa soo marnay waxaan gelaynaa marka waxa weeye arkaantii ou lahaa xajka iyo cumrada iyo walilxaji xajku wuxuu leeyahay arkaanun buu leeyahay wa waajibaatuna wuu leeyahay wa sunanuna wuu leeyahay fa arkaanuhu xajka rugniyaalkiisu sitatun lix weeye kan ugu horreeya anniyatu niyo weeyaan rugniga labaadna walwuquufu bicarafata carafa la istaago weeye niyadu waa marka xajka la xidhanayo niyada la niyeysto oo qofku inuu xaj iyo cumro wada socdo xidhanayo qiraan baa la yidhahdaa waa niyeysan karaa marka niyadaasu waa qasab markaad xajka xarmarayso niyeyso carafo in la istaagana waa rugni waddawaafu kacbada in la dawaafo maalinka tobnaad dawaafka maalinta muxaram waxaan rabaa maalinka yoomu naxriga oo ciidda la sameeyana isna waa rugni rugniga saddexaad wasacyu buurta maka ee la yidhaha asafa iyo walmarwa inta u dhaxayda in la ordo sacyigaas waa u dhaxeeyo la dadaalayo waa rugni weeyaan waalxalqu aw itaqsiiru xiirashada timaha la xiirto ama timahoo la gaabiyo labadaas mid sameeye waa rugni gabadha waxaa u khayr badan timaha inay iska gaabido oo wax yar intaa farta xubinteeda hore la eg inay ka goyso saa inta u kulmiso fooda hore saa timaha uga goyso laakiin nimanka waxa u khayr badan nabigu waa u duceeyey calayhi salaatu wasalaam inay timaha iska xiiraan ayaday u bannaan tahay timaha hadduu jarto ama uu wax yar ka gooyo ama saddex tin keliya ou gooyo waajibku waa us waa u ansaxayaa weey laakiin waxaa uga sii fiican oo ajir badan tinto timahoo dhanba inuu iska xiiro weeyaan waxaa ka mid a rugniga shanaad ee shanaad rugniga lixaad baan rabaa wa tartiibu tartiib weeyaan intaas lixdaa rugni waa arkaanta xajka la yidhahdaa wa arkaanu alcumrati cumrada arkaanteedu hiya arkaanu alxaji xajka arkaantiisii weeyaan arkaanta xajka iyo arkaanta cumradu waa isku mid oo cumradana waa inuu niyeysto dawaafka sacyiga xalqiga iyo tartiibta weeyaan ila alwuquufa bicarafa ilaa carafa istaagidda la istaago markii laga reebo inta kaleeto arkaantii xajka iyo arkaanta cumradu waa isku mid weeyaan waajibaadkooda haddii la fiiriyo waa isku mid labadoodu waajibaadka qaybay ku kala bedelnaan doonaane wa waajibaatuhu xajka waajibaadkiisu waajibaadka xajku ou leeyahay waajibaadka xajka alixraamu xarmasho weeyi min almiiqaati miiqaadka laga soo xarmado miiqaadka in laga soo xarmado waxaa la yidhaahdaa xajka iyo cumradaba way ka dhaxaysaa oo nabigeennu calayhi salaatu wasalaam qolo walba wuxuu u sameeyey meel ay ka xirtaan ayuu nabigu u sameeyey calayhi salaatu wasalaam miiqaad baa la yidhahdaa waa marka meesha aad marayso marka aad meel markii la marayo laga sii xirto xajka weeye ama cumrada hadda waxa weeye meeshaas waan ogaa doonaa qofku intuusan iyada gaarin hadduu sii xirto oo asagoo muxrima uu sii maro meeshii loogu talagalay dhibba male waaba kasii fiicanba walmabiitu bimusdelifata meesha la yidhaha musdelifa in lagu hoydo habeenka carafo markii waxa weeye laga soo tago carafo inta maalinkii la joogo qoraxdu kuugu dhacdo waa laga soo tagaa kabacdi meel yidhaha musdelifa ayaa la tagaa musdelifa in habeenkaa tobnaad lagu hoydaa waa waajib waxaa iskale xajka ee cumradu ma lahan walmabiitu bimina mina in lagu baryo oo la joogo waxa weeye mina in lagu lagu bar la joogo oo saddexda habeen oo ka dambayda maalinka ciidda maalinka ciidda xajka marka la joogo saddexda habeen oo ka sii dambayda oo ayaamu tashriiqa la yidhaahdo oo soonka uusan bannaanayn saddexdaas maalmood meesha la yidhaahdo mina ayuu nabigu joogi jiray calayhi salaatu wasalaam waa waajib oo xajku leeyahay cumradu ma leh waxaa kale oo waajibaadka midka afaraad uu noqonayaa wa ramyuljimaari buuraha in dhagax lagu tuuro tuurashada buuraha la tuuranayo iyaduna waa rugni maalinka tobnaad buurta la yidhaha jamratulcaqaba toddoba dhagax baa lagu tuuraa ramyigaaba ugu horreeyaba markaas buu qofku waxa weeye haddii uu xoolo oo kale uu hayo ayuu xoolihii gowracayaa udxiyadii iyo hadiyadii iyo wixii uu waday haddii uu markaa waxaa kusii xiga xiirashada waxaa ku xiga dawaafka acmaasha maalinka tobnaad la sameeyo weeyaan saddexda maalmood oo tashriiqoo mina la joogo habeenadeedana maalin walba saddexda buurood baa la tuurtaa weeye oo midiiba toddoba dhagax toddoba dhagax toddoba dhagax baa lagu lagu tuuraya rugniga shan ee waajibka shanaad ee xajka uu leeyahay wa tarku muxaramaati alixraami xarmashada waxyaabaha lagu xarimay waa in layskaga tago qofku markii uu xaj xarmado ama uu cumro xarmado oo xirto waxyaabo awal u bannaanaay oo hadda ka xaaraama ayaa jira muxaramaat baa la yidhaha muxaramaat alixraam baa la yidhahdaa qofka muxrimka ah oo xajku u xidhan yahay uma bannaana diib ama barafuun inuu isku buufiyo gabadhii inay catar isku udgido ma u bannaana markii ay xalaalowdaha la gaaro xiirashada timaha ilaa uu ka gaaro timihiisii ma xiiri karo cijiyihiisii ma jari karo zawjkiiyo zawjadii ma kulmin karaan labadoodu waa kala xaraam nikaaxa ma xirin karo gabadhii lama guurin karo oo qofkii ma guursan karo ugaartii ma ugaarsan karo geedaha xaramka ma goyn karo ashyaadaasoo dhan rag iyo dumarba waa ka dhexeeyaan muxaramaatulixraam baa lidhaha way noo imaan doonaan insha allah axaadiista nabi moxamedna calayhi salaatu wasalaam waanu ka arki doonaa oo axaadiistuna waa ka hadlaan weeyaan marka waa inuu iskaga tago tarku muxaramaati alixraamka iyo alixraamu min almiiqaat labadaas waajib cumrada iyo xajkaba way ka dhexeeyaan laakiin saddexdan almabiitu bimusdelifa iyo walmabiitu biminan iyo wa ramyuljimaar saddexdaas waxaa gooni u leh xajka ee cumradu waxa weeye iyadu macnaha shuqulkuma le weeyaan wuxuu leeyahay xajku sunnooyin buu leeyahay wa sunanuhu xajka sunnooyinkiisu sunnooyinka xajka ayuu haddana noo sheegayaa maadaaba nala baray waajibe arkaantoodii maadaaba nala baray waajibaadkoodii sunnooyinkiibaa hadda nala macnaha uu sheiku ka hadli doonaa weeyaan sunnooyinkii ay lahaayeen wa sunanuhu sunnooyinka yacnii xajka sunnooyinkiisa sunnooyinka xajka wa sunanuhu xajka sunnooyinkiisu kahiiratun way badan yihiin minhaa waxaa ka mid a alquslu qabays baa ka mida weeyaan qabays baa ka mida sunnooyinka minhaa sunnooyinka waxaa ka mid ah ila xajku sunnooyin badan buu leeyahay minhaa waxaa ka mid ah alquslu qabays baa ka mida lilixraami xarmashada loo qabaysto qofku markii uu rabo xajka inuu xirto ama cumrada uu xirto waxaa la yidhaha qabays baa loo sunneeyaa weeyaan walow gabadhu xaaidaba ha noqoto xaaidaba ha noqoto ilaa asagaan bay u qabaysanaya weeyaan waxaa kaloo ka mida sunnooyinka uu leeyahay walil wuquufi wuquufka carafana qabays baa loo sunneeyaa oo wuquufka carafa aad istaagayso waxaa sunno ah inaad u soo qabaysato oo salaada subax marka la gaaraba macnaha waa qofku waa qabaysan karaa weeye laakiin bacda zawaal inuu qabaystaa fiican meesha la yidhaha namirana uu ku qabaysta weeyaan wa binamirata ayaa wanaagsan baa la yidhi walafdalu kownuhu bacda zawaal wa binamirata wa yusanu lquslu lilwuquuf bilmashcari alxaraam wa huwa jabalun bidarafi lmusdelifata min jihati carafa qusax buurta la yidhaahdo halkaasaa fiican buu leeyahay in lagu qabaysto weeyaan waxaa kale oo la sunneeyaa waliramyi ayaami tashriiqi hilba weladka maalmihiisa ramyiga uu samaynayo inuu usoo qabaysto ayaa la sunneeyaa qabays baa iyagana loo sunneeyaa weeyaan aahaar badan baa ku soo aroortay ramyu ayaamu tashriiq weliba bacda zawaal inuu qabaysto ayaa iyadana fiican buu leeyahy maxaa yeelay meel walba oo dadka isdixaamkooda iyo ijtimaacoodu fii dawaafin iyo waqayrihi ay dhacayso waa loo sunneeyaa weeyaan wa in qulnaa laa yusanu lidawaaf waxa kaleeto oo sunno a baa la yidhi oo qabayska sunnooyinkiisa ka mid ah waxaan rabaa ee xajka sunnooyinkiisa ka mid ah watadayubu is-udgin baa la sunneeyaa qabla alixraam qofku intuusan xarmanin cumradii ama xajka intuusan xarman oo xiranin inuu is-udgiyo udeyg hadduu isagu samaynayo badankiisa inuu udgiyo ilaa udeyga kabacdi xaaraan buu kaa noqon doonaa waa la sunneeyaa ilaa qofka sooman mooye iyo gabadha baa'inadaa baa la yidhi gabadha baa'inadaa weeyaan oo ciddada hadde wafaadka iyo gabadha ku sugan weeye waxa kaleeto oo sunnooyinka ka mid ah wa lubsu izaarin mara hoose iyo wa ridaa'in mara kore go' kore iyo go' hoose inuu xirto ninkii weeye labadaas maro oo abyadayni cadcad labadaa maro oo jadiidayni cusub laba maro oo cadcad oo cusub inuu soo xirto ninka ayaa loo sunneeyaa weeye haddii jadiid iyagoo alla waayo iyagoo la mayray buu soo qaadanayaa wa kayri daalika intaa kayrkeedna waa la sunneeyaa sunnooyinku waa badan yihiin waxaa ka mid a salaatu ragcatayni biniyati sunnati alixraam baa ka mid a qofku hadduu ka tago rugni ka mid a arkaanta xajka ama cumrada xukunkiisu muxuu noqonayaa hadduu ka tago waajibaadka aanu soo sheegnana xukunkiisu muxuu noqonayaa hadduu ka tago sunnooyinka hadda aanu ka soo hadalnana xukunkiisu muxuu noqonayaa haddaana loo sheegaa waa kan waman taraka ruuxii ka taga rugnan rugni oo minal arkaani arkaanta ka mida lam yasixa xajuhu xajkiisu ansixi maayo qofkii ka taga rugni arkaanta ka mid a xajkiisoo dhanba ansixi maayo xajkiisu u ansixi maayo weeyaan maadaama uu rugni ka tegey xajkiisu maba u ansaxayaba cumraduna u ansixi maydo yacni xajkaagii weli ansax ma aha walaa yujbaru lagu kabi maayo bidammin walaa kayrihi damna lagu kabi maayo wax kale lagu kabi maayo oo la dhihi maayo waayihe maadaama rugni iga maqan yahay neef xoola aan gowraco iyo intaasoo raashin aan bixiyo iyo maalmo aan sooma iyo may ma la ogola weeyaan hadde waayihi haddii xajkii uusan ansixin dhiigna aan lagu kabaynin muxuu samaynayaa waa inuu rugnigii taam yeelo waa inuu rugnigii taam yeelo masalanba wuquufka carafo kale hadduu ku dhaafo xajkii kuma jiro weeyaan xajki kuma jiro damna lagu kabi maayo kayrna lagu kabi maayo waa inaad soo qadaydaa weeyaan waa inuu soo qadeeyaa ila qadihiisaaba laga rabi doonaa mahalan saddex rugni oo ka mid a arkaanta xajka wa halaahatun saddex rugni oo minal arkaani arkaanta ka mid a xajka iyo cumradaba waa ku jiraane laa tafuutuhu ma tagto saddexdaasi maa muddadii daama qofku uu daa'im ku yahay xayan mid nool qofku adduunyada intuu ku nool yahay saddexdaan rugni ka tegi mayso hadduusan samaynin wakhtigoodii la rabay adiguna weligaa xalaaloobi maysid waa lagaa sugayaa inaad samaydo ayaguna tegi maayo la dhihi maayo waa tageen wakhtigoodii waa lasoo dhaafay la dhihi maayo carafadoo kale haddii maalinkeeda la dhaafo nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xajku waa carafa alxaju carafa oo hadda waxa weeye xajkii uu kaa tegayaa laakiin saddexdaan rugni haddaadan samaynin xajkii kaa tegi maayo adiguna xalaaloobin maysid waa inaad iyaga samaydo un baa lagaa doonaya oo saddexdaasu maxay yihiin wa hiya saddexdaasu addawaafu dawaafka wasacyu sacyiga la sameeyo asafa walmarwa labadaa burood inta u dhaxayda waalxalqu xiirashada timaha ama gaabintooda saddexdaa rugni haddii aadan samaynin mid ka mid ah ama saddexdoodaba xajkii kaa tegi maayo iyaga samay oon baa lagu odhanayaa waa inaad iyaga samaydo weeyaan ilaa aad ka samaydana waxa weeye muxrim oonbaad weliga ahaanaysaa mana xalaaloobaysid oo xajkii iyo cumradii ka xalaaloobi maysid ilaa aad kala timaado wakhtigoodu dhammaad male waman taraka qofkii ka taga waajiban waajib qofkii ka taga oo xajka waajibaadkiisa ka mid a ama kas uga tago ama halmaan ama jahliye saxa xajuhu xajkiisu wuu ansaxayaa wa lazimahu damun dhiig baana ku waajibaya wa calayhi aliismu dembi baana korkiisa ahaaday in lam yacud hadduusan u laabanin weeyaan in lam yucdar weeye meeshaas in lam yacud oo ekaysiiy in lam yucdar haddaan loo cudurdaarin oo cudurdaar uusan lahayn cudurdaar hadduu leeyahy in lam yacud aad u malaysaa in lam yacud oo u qoray laakiin in lam yucdar ku saxda weeye kitaabka meesha ah in lam yucdar haddaan loo cudurdaarin dembi baa dushiisa ahaanaya qofku hadduu ka tago waajib oo ka mid a waajibaadka xajka mahalanba meeshii laga soo xiran lahaa alixraamu min almiiqaat qolo walba nabigeennu meel buu u astaameeyey calayhi salaatu wasalaam xajka ay ka xirtaan kama soo xiranin wou ka tegay soo ma aha xajkiina wuu la yimid qofkaa xajkiisii horta waa u jiraa wa lazimahu damun dhiig baana waajib ku ahoo neef xoolaabaa waajib ku noqonaya inuu gowraco oo masaakiinta u qaybiyo u sadaqeeyo dembi baana dushiisa ahaanaya maadaaba waajib uu ka tegey waa hadduusan cudurdaar lahayn amaa musdalifa in lagu hoydo iyo mina laa dama fii tarkihi bicudrin baa la yidhi labadaa qofku hadduu ka tago oo cudurdaar ou leeyahay cudurdaar ou leeyahay waxaa la yidhi dam ka waajibaa maba jira weeyaan kamaa taqadama wey waman taraka qofkii ka taga shay-an oo mina sunani sunnooyinka ka mid a falaa shaya calayh korkiisa wax ahaanaya ma jiraan hadduu ka tago sunnooyinka mid ka mid a hadduu ka tago dushiisa wax ahaanaya oo loo haystaa ma jiraan weeyi laa damma walaa kayra waana u jiraa xajkiisii iyo cumradiisii laakiin maxaa ku dhaafay walaakin tafuutuhu waxaa ka tegaysa alfadiilatu fadli fadiiladii iyo wanaaggii iyo thawaab uu heli lahaa oonbaa dhaafayee xajkiisii waa u jiraa cumradiisiina way u jirtaa weeyaan laakiin fadiilo uu heli lahay bisaa dhaafaysa weeyi fadiilo uu heli lahaa ayaa dhaafaysa weeyaan xajka marka axbaab iyo axkaamtiisu waa sidaas weeyi wuxuu iska leeyahay shuruudda aanu ka soo hadalnay oo qofka uu ku waajibayo shuruuddiisaan soo marnay haddii ilmaha yaryarkaa iyagoo yar ay xajiyaan markau qaan gaaro ayaa laga rabaa mar kale inuu xajiyo sida xadiidka nabiga ku cad alayhi salaatu wasalaam addoon qofku isagoo ah hadduu xajiyo markuu xoroobo ayuu haddana dib u xajinayaa maxaa yeele marka hore addoon buu ahaa waxaa la yidhaahdaa wujuubka xajka iyo cumrada waxaa ka mid a shuruuddiisa istidaaca istidaacadu labay u kala baxdaa istidaaca mubaashara ama binafsi oo istidaaca bilkhayr adigu inaad naftaada xajin karto ama adigu ma awoodid ee khayr baad ku awooda adigu haddaad awoodo adigu haddaad awoodo oo adigu aad masalan baad naftaada ku awoodo waa inaad heli karto zaadkaad ku aadi laheed zaadkii oo kale masalanba waa inaad heli karto raaxiladii ama daabadii hadii maka iyo mad inta udhaxayda iyo adiga masaafo ka badan marxalatayn ama gaaraysa ama ka badanba hadday idiin dhexayso shuruuddii hadda aanu soo marna weeyaan socodku markii aad istidaacada awooday waa inaad ka gaari karto xadka zeban aad ka gaarto waa inay baaqi ka tahay waddadu waa inay aaminta waa inuu qofku masalan ba daabadda iyo diyaaraddii uu qaban karo isagoon mashaqo daran ka soo gaarin waa inuu heli karo biyihii ama daabadda cuntadeedii ama shidaalkii ou ku raacin lahay baabuurka iyo u kusii shuban lahay meel walbuu sii marayo dumarka oo kale waxaa shardi ah baan dhahnay waa inay heli karto zawjkeediyo raaca ama waa inay heli karta baa la yidhi masalanba qofka qof maxram u ah aabaheed abtigeed wiilkeedii walaalkeed adeerkeed wahaakada ama waa inay heli karto addoonkeedii mawfuuqa ahaa ama waa inay heli karto dumar kaleeto oo wanaagsan oo xadka u socda oo ay rafiiq ka dhigato intaa haddii la helo istidaaca baa jirta way awooddaa weeyaan way awooddaa waa inay soo xajiso waa inay soo xajisa baa la yidhi laakiin haddii la yidhaha farad bannaanaashada haddii la yidhaahdo keligeed iyadoo ah xajka way aadin kartaa gabadhu hadday aamin u tahay nafteeda oy aamin noqonayso waa aadi kartaa waa u bannaan taha weeyaan waa bannaanashada laakiin xajku markuu waajib ku noqonayo waa shuruuddaa in la helo istidaacada in la helo weeye istidaacada midna waxaa la yidhaha istidaaca bilkhayr adigu ma awoodid laakiin khayr baad ku awoodaa markaas waxaa loo qaybiyaa masalanba qofku wou dhintay ama waa qof nool oo aan socon karin oon daabadda qaba karin oon diyaaradda qaba karin oo meelyaala weeyaan oo meelyaala weeyi qof dhintay hadduu qofku yahay oo intuu adduunyada ku noolaa xajka lagu yeeshay shuruuddii wujuubka awooday inuu xajiyo laakiin aan samaynin markaasuu dhintay qofkii oo u dardaarmay ama qofkii waarifkiisa haddii wasigii la waayo ama haddii intaa la waayo xaakimkii waa inay u sameeyaan masalanba qof naa'ib ka noqda oo ka soo xajiya weeyaan xoolihiisii baana laga xajinaya oo arrintaa laga bixinaya intaan la dhaxlin haddii la waayo oo maalba uusan ka tegin waariska ama qofkii ajnebi ah waxaa loo sunneeyaa yacni waalidkiisii inay ka xajiyaan weeyaan iyagu oo adigu aad ka xajido ama naa'ib aad u samaydo qofku hadduu macduub yahay macduub maxaa looga jeedaa waa qof waxa weeye aan xajka awoodin daabaddii qaban karin ma awoodo weeyaan ma awoodo waxuu naa'ib ka dhiganayaa qof ka xajiya waa inuu naa'ib samaysta weeyaan markii waajibka uu ku noqday xajku oo uu makansaday haddii arrintaanu ku timid waa fawran weliba inuu naa'ib u samaysto hadday ka hor ku timidna markaa cala taraakhi weeyaan waa inuu naaib qof naa'ib ka noqdo ka soo xajiya hadduu heli karo wax faadil ka ah dayntiisa ujrada qofka uu siinaya hadday faadil ka noqoto dayntiisa ama waxa u baahan yahoo dhan maalinka uu qofka ijaaranayo iyo habeenkeedaba sugnigii iyo gurigii wixii u baahan wax faadila dheeraad hadduu heli karo waa inuu qarashkaa bixiyo oo ha layga soo xajiyo uu yidhaahdo qofka ka soo xajinaya waa inuu asagu hadda ka hor soo xajiyey ee qofaan asagu weli soo xajinin ama aanba oqoonba sida loo xajiyaba aan oqoonin hadda muxuu waxa weeye ka soo xajiyaa qof kaleeto halkaa waxaa noogu dhammaaday dersigeennii konton iyo shanaad ee kitaabkeennii addurar ulbahiya aan uga hadlaynay axkaamta xajka rugniga arkaanta islaamka ugu dambeeyey duruusteenna nagu soo aadan oo xajka ka hadlaysaa aan ka aan ka faa'iidaysanno o aan la soconno si acmaasha xajka iyo cumradaba aan u baranno maxaa yeelay bishaan hadda ramadaan markay dhammaato waxaa hore ka bilaabanaya waktigii xajka la xidhan lahaa oo dadku ay xajka xidhan kareen ayaa bilaabanaya ilaahay ramadaanka ha naga aqbalo kitaabkana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo sahlo ha noo fududeeyo camalfalkiisa ilaahay hana siiyo aadaabta cilmiga ilaahay hana siiyo camalfalka cilmiga ilaahay hana siiyo jeclaashada cilmiga iyo barashada diintana ilaahay hana siiyo dunuubteenna iyo dunuubta waalidkeena iyo mucalimiinteenna iyo mashaaikhdeenna ilahay hanoo dhaafo dersigeenna intaas baan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته